بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار waxaan kusoo jirnay kitaabkii usuul iimaan oo sheekh maxamed cabdilwahaab iska lahaa annagoo kaalmaysanayna sharxii sheekh saalix ibnu cabdilcasiis ibnu maxamed ibnu ibraahim aala sheekh weli waxaa noo socday baabkii sideedaad oo ku saabsanaa ku tirtirsiinta rasuulku sala alla alay slam uu dadka ku tirtirsiiyey inay sunnada ku dhegaan iyo sidoo kale jeclaysiintii uu jeclaysiiyey ama tirtirsiintii uu ku tirtirsiiyey dadka inay bidcooyinka iyo kala tagga iyo ikhtilaafka ay maaragtay ka tagaan iyo ka digid uu arrinkaa ka digay waxaan soo gaarnay xadiidkii saddex iyo sagaashanaad oo ku saabsan firqooyinkii ay ummadihii hore u kala baxeen iyo ummaddaanu firqooyinka ay u kala bixi doonto iyo in mid ka miduhu ay guulaysan doonto oo ay badbaadayso naarti ka badbaadayso inta kalena loogu goodiyey inay naar gelaayaan oo ay mudan yihiin inay naar galaan marka wuxuu leeyahay wa canhu aydan cabdullaahi bni camr ibn alcaas waxaa laga wariyey qaala inuu yidhi qaala rasuulu llaahi sala allahu alay wasalam rasuulka alla wuxuu yidhi layatiyanna calaa ummatii laya'tiyanna calaa ummatii maa ataa calaa banii israa'iila ummaddayda waxaa u imaan doona wixii u yimid reer bani israa'iil laya'tiyanna calaa ummatii ummaddayda waxaa ku imaan doona maa ataa calaa bani israa'iil reer bani israa'iil wixii ku yimid xadwa annacli binnacli shabahaadda iyo ekaanshada loo ekaanaayo reer bani israa'iil waa sida kabta kabta loogu jaangooyo labada kabood isku si baa loo sameeyaa ee labada cagood la gelinayo xataa in kaana minhum arrintu waxay gaaraysaa haddii ayaga uu ka mid ahaa man ataa ummahu calaaniyatan mid hooyadiis si cad oo aan qarsoonayn ugu tegay oo macnaha jidkaas ku qabsaday lakaana fii ummatii ummaddayda waxaa laga heli lahaa man yasnacu daalika mid waxaasoo kala sameeya wa inna banii israa'iila reer bani israa'iilna tafaraqat calaa hintayni wa sabciina millatan reer bani israa'iil waxay u kala qaybsameen laba iyo toddobaatan firqo ayay u kala qaybsameen wa taftariqu ummatii calaa halaatin wa sabciina millatan ummaddayduna waxay u kala qaybsami doontaa saddex iyo toddobaatan firqo kulluhum fi nnaar dhammaantoodna waa ahlu naar oo macnaha naar bay mudan yihiin yacni mid kastaa gooni naar loogu xukumo ilaa o ilaa naartu mid kastoo ayaga ka midu gelayaa macnuhu maaha laakiin wixii naar lagu geli lahaa yay la yimaadeen ilaa millatan waaxidatan firqa keliya moogiye qaaluu waxay yidhaahdeen waman hiya yaa rasuula allah firqadaasi waa tuma yay tahay qaala wuxuu yidhi maa ana calayhi wa asxaabii waa kuwa ku taagan waxa aniga iyo asxaabtaydu aan ku taagannahay oo macnaha diinka si fiican u haysto aan dhinacna u bayrin rawaahu tirmidiyu tirmidi baa xadiidkaa wariyey ahlucilmi badanna waxay ku xukumeen inuu saxiix yahay oo sheekh islaam taymiya wuxuu leeyahay saxaabo fara badan baa laga wariyey xadiidkan wadaadka kitaabka sharxa wuxuu leeyahay xadiidkan in ummaddu kala baxayso oo firqooyin u kala tegi doonto ka hadlaaya koox saxaabadii ka mid a yaa weriyey cabdullahi bni camr yaa ka mida abu hureyra ka mida mucaawiya ka mida allah ka raali noqde sheekh islaam ibnu taymiya wuxuu yidhi xadiidkani waa khabar wax hore u dhacay iyo wax dhici doonaba waa uu ka warramay rasuulku sal ll ly slam ila waa loo waxyoodaah laakiin wuxuu leeyahay waxaa ku guda jira iska reebid daran baa ku jirta xadiidka oo la iska reebaayo in dadkaas horreeyey wixii ay sameeyeen oo kale lagu dhaco oo la kala tago diinkii lagu kala tago oo ahwaadi la raaco ile bidcadu waxay ku dhisan tahay uun wixii naftu ay jecleed oo la raaco kuma dhisna kitaab iyo sunno iyo dariiqadii saxaabada kuma dhisna bidcadu wuxuu leey marka wadaadka kitaabka sharxay iska reebiddaas la iska reebaayo in lagu daydo dadkii hore waxaa u sabab uu leeyahay ummadahaas waa ummado hore loo lacnaday waxaa la isfarayaa in laga fogaado in bidcooyinkaas iyo diimahaas qaldan oo laga diin yeelanayo oo qole walba ay maaragtay diin gaara ay yeelanayso lee wuxuu lagu dhaqmo diin bay noqonayaane in laga fogaada la isfaraaya yuhuudda diinkeedu mid buu ahaa nasaaraduna iyo kiristaankuna sidoo kale diinkoodu mid buu ahaa kadibna way iskhilkhilaafeen oo firqooyin islacnadaaya oo maaragtay gaalnimo isku xukumaya yay u qaybsameen ummaddaanina iyaduna waa kala maaragtay tagtagtay mid keliya ayaana badbaadaysa rasuulku wuxuu yidhi sala alla ly slam kulluhaa fi nnaari ilaa waaxida dhammaan firqooyinka ummaddaydu ay u qaybsami doonaan naar bay gelayaan oo naar baa loogu goodiyey mudan yihiin ilaa mid ma ogiye qaaluu waxay yidhaahdeen waman hiya yaa rasuula allah yay tahay taasu noo sheeg bay yidhaahdeen qaala wuxuu yidhi maa ana calayhi wa asxaabii waa wix hadda anigu aan ku suganahay iyo asxaabtaydu waa kuwa ku dhegan dariiqaas kuwaasaa badbaadaya yani sida ay ugu toosan yihiin diinta waxaa laga dhigayaa iyagiyo maaragtay ku taagan wixii rasuulka iyo sala alla alay slam asxaabada ay ku taagnaayeen wuxuu leey wadaadka kitaabka sharxay waa wacdi aada u xeel dheer buu leeyahay haddii maaragtay qalbiga nolol ay ku jirto dadku jannadaasay u ordi lahaayeen naartana waa ka fogaan lahaayeen qofkii doona inuu naartii ka fogaado ha ku dhego oo ha qabsado wixii rasuulku sal alla ly slam uu ku sugnaa saxaabadiisuna ay ku taagnaayeeno diin u ahaa diinka marka rasuulku sal ly slam uu ku taagnaa oo uu haystay iyo asxaabtii rasuulku sal ly slama diinkaas waa mid iska cado ma ahan wax qarsoon ma aha waa mid la wariyey oo la kala dhaxlay nimanka khawaarijta ah ee ummadda maaragtay dembiyada ku gaalaysiiya oo dhiiggooda bannaysta kuma laha annagu waxaan ku taagannahay wixii saxaabada rasuulku sala alla alay slama ay ku taagnaayeen oo saxaabo badan iyaba gaalnimo ku xukminayaan haddii cali iyo cuhmaanba ay diinkii ka saareen maxay maxaad marka aad u malaynaysaa inay soo reebayaanu saxaabadii kale ah inay lumaanba waxaa maaragtay sabab weyn u ahayd inay dariiqii saxaabada ay khilaafeen oo ay isla weynaadeen sidoo kale nimanka murjicada ah ee yidhaahda camalku iyo ficilka la qabanaayo ma aha iimaankii wax qayb ka ah maaha kuwa yidhaahda nimankaas iyaguna ma waxay leeyihiin saxaabadii dariiqoodii aan ku taagannahay maya saas ma laha ee waxay leeyihiin wax saxaabada aysan ka hadlin yaan annagu ka hadlaynaa nimanka qadariyada la yidhaahdo ee qadarkii inkirsan in alla maaragtay wax walba abuuray in alle ee afcaashii makhluuqaadka uu isagu abuuray kuwa inkirsan in alle afcaasha ay maaragtay addoommadu samaynayaan mashiicadiisu ay ku duraarsatay oo isagu u abuuray nimanka inkirsan ee qadariyada la yidhaahdo qaar haddii sii qulaadana wayba jiraane oo iyaga gaalnimo lagu xukmiyo waa kuwa leh ilaahay hore umaba ogeynba waxaan caalamka ka dhacaya laakiin kuwan maaragtay mashiicada diidan ee leh afcaasha addoommada ma aanu doonin alle oo mashiicada alle kuma dareersanin afcaashooda xuxun mana abuurin afcaashoodaas kuwa leh kuwaas waa kuwa muctasilada la yidhaahdo marka qadariyadu qadarkay inkiraan iyo mucatiladu waa kuwa tilmaamaha alle iska diida oo aan ogolaanin oo aan sugaynin marka nimanka qadariyada ah iyo nimanka mucatilada ah labaduba waxay ictiraafsan yihiin inaanay dariiqii saxaabada haynin diintii saxaabada inaanay ku taagnayn ay qirsan yihiin marka masaa-ishoo dhan marka waa inaad miisaankaas aad saarto rasuulkeenna sal alla ly slam iyo saxaabadii ma ku taagnaayeen waxaan hadda diinka laga dhigana mase ku tusiyey hadalkii rasuulku sala allahu alay wasalam iyo saxaabadu waxaa ku sugnaa lafdi abu daawuud u wariyey oo isla xadiidkan ah oo laakiin mucaawiye laga wariyey annahu sayakhruju fii ummatii aqwaamun ummaddeyda waxaa kasoo dhex bixi doona oo mustaqbalka kasoo dhex bixi doonuu yidhi rasuulku sala alla alay slam aqwaamun qolooyin tajaaraa bihim alahwaau ay hawooyinku iyo bidcooyinku ay maaragtay dhex xulayaanoo ay dhex maraayaan ay meel kasta ka ridaayaan meel kastana waa ka gelayaan bidcooyinku meel kastana maaragta waa geenayaan kamaa yatajaara alkalabu bisaaxibihi sida cudurkaas kalabka la yiraahdo uu maaragtay u dhex xulo oo uu meel kasta uga galo qofkii uu ku dhaco kalabkaasi marka waa cudur eeyaha ku dhaca asalku eygiibuu ku dhacaa eygii baa sidii wax waalanoo kala noqda markaasuu inuu maaragtay wax weeraro unbuu maaragtay shaqadiisu ay tahay qofkii uu qaniinana cudurkiibaa ku dhaca markaasaa qofkii cudurku ku dhacay laftiisu oo bani aadamka ahaa yaa sida eygiioo kale dhaqankiisa oo kale yeesho oo isaguna aada maaragtay u dagaalamaya ilaa cudurkaana meel kasta ka galaya isagoo laftiisu qofkuu qaniino yani qofka eygu qaniino laftiisa qofkuu sii qaniino yani cudurkiibuu maaragtay uu ku ridaa waana loo dhintaa cudurkaas qaniinyadaas eyga waa loo dhintaa marka mushkiladu marka maxay tahay yani waa cudur aad u gala maaragtay meel kasta oo taabta haddana qofkii naftiisa ku ekaan maayo ee dadkii kaleu ku xadgudbaaya mubtadicuna waa sidoo kale marka waxaa loogu tashbiihiyey yani qofka cudurkaasi uu ku dhacay eeyaha laga qaado waa yani eygiioo aan meel joogaynin oo maaragtay xadgudub samaynaya qofka marka cudurkaasi ku dhaco waa noocaas kan mubtadicahuna waa sidoo kale oo meel joogi maayo oo musiibadii asaga qabsatay inay keligii ku ekaato dooni maayee wuxuu doonayaa inuu dadkii kala saameeyo oo bidcadiisii iyo xumaantiisii iyo foolxumadiisii ay la qaataan oo ku dhex faafiyo laa yabqaa minhu cirqun qofkii kama haro xidid walaa mafsilun iyo kala goys ilaa dakhalahu cudurkaasi waa uu galaa marka waa wax qayba oo rasuulku sal ly slam uu ku hadlay oo uu noo sii sheegay wixiina way dhaceen digniinna waa ku jirtaa wuxuuna warkaas sheegay rasuulku sal slam markuu xadiidkii kala tagga sheegayay ummadaana inay firqooyin u qaybsami doonta uu sheegay kadib buu marka arrinkan ka hadlay rasuulku sal slam markaas ahlucilmigu waxay yidhaahdeen qeybtan dambe xadiidka ka mida ee abu daawuud u wariyey oo mucaawiye laga wariyey laba macnaha loo fahmayaa bay yidhaahdeen macnaha koowaad waa maxay in ahlubidacii oo dhan laga wado oo bidcooyinkoodii yaa dhex xulaayo oo dhex maraayo oo meel kasta ka taabanaya sidii cudurkii kalabka ahaa ee maaragtay jirka oo dhan gelaayay marka kalabku marka muxuu yahay waa cudur eygi ku jiro oo hadduu qof banaadana uu qaniino cudurkii baa ku dhaca marka waxay leeyihiin arrinkaanu ahlubidc oo dhan way soo wada gelayaan waxayna soo daliilsadeen in allaha ixtajaza atawbata can saaxibi kulli bidcatin can kulli saaxibi bidcatin alle wuxuu towbada ka ceshaday mubtadic kasta sababtoo mubtadicii aslan wuxuu isu arkaa inuu toosan yaho diinka uu si fiican u haysto marka muxuu ka toobad keenaa ma wax uu isagu isleewa ku qumantay miyuu ka toobad keenaa marka lama waafajiyo towbadii sababtoo ah waaba isla quman yahaba macnaha labaadna waa maxay ee xadiidkan dambe mucaawiya lagu xambaarayo waxaan aragnaa buu leeyahay shaarixu in ahlubidaca ay ka mid yihiin dad soo noqdo bidcadii ka soo noqday oo ka toobad keenay sidii khawaarijtii uu la dooday ibnu cabbaas ilaa caliy ibn abi taalib baa markii khawaarijtu gooni u baxeen oo ay dagaal u labisteen oo ay saxaabadii khilaafeen yuu maaragtay ibnu cabbaas u diray markaasaa koox fara badani ka soo noqotay oo bidcadii ka tageen oo oo ibnu cabbaas uu ku qanciyey inay bidcadii ka soo tagaan waxaa la sheegay marka saddex loo qaybiya qayb ahaan inay ahaayeen waxaa kaloo la sheegay inay ilaa ay nus gaarayeen wuxuu leeyahay marka waaadka kitaabka sharxay nin waxaa jiri jiray boqor ahaa oo waatiq la dhihi jiro oo waqtigii cabaasiyiinta joogay madaxdoodii buu ka mid ahaa muslimiinta oo dhan madax u noqday ninkaasi marka hore ahlubidaca ayuu u gargaari jiray kadibna waa toobad keenay oo ahlu sunnadii yuu dariiqoodii qaatay marka dad mubtadaca oo toobad keenay waa la hayaa shaatibi wuxuu leeyahay sida muuqataa waxay tahay in hadalka rasuulka sal slm uu yidhi wasayakuunu fii ummatii aqwaamun qolooyin baa kasoo dhex bixi doona ummadayda xadiiskaas uu sheegay rasuulku sal ly slama markuu firqooyinkii ka hadlay kadib waxaa moodaa in ay takhsiis tahay oo wixiioo la gaar yeelaayo oo marka mubtadicadii oo dhan maahani waa uun qeyb ka mid ah mubtadicadii qaar ka mid ah yaa waxaas ay ku dhici doonaan waana kuwa toobada loo diiday ee xadiiskii kale uu sheegayay in mubtadic kasta toobadii loo diido hadda aan la waafajinaynin in allaha ixtajaba towbata can kulli saaxibi bidcatin alla waa uu ka xijaabay oo waa ka manciyey qof kastoo bidcaw saaxiiba toobadii marka xadiiska dabaraani iyo yaa wariyey ibn abi caasim fi sunna iyo bihaqi i shucab aliimaan anas ibn maalik maarin laga wariyey shaatibi marka wuxuu leeyahay see marka dadkaas loo garan karaa buu leeyahay waxyaabaa lagu garan karuu marka qaar ka sheegay oo ay la gaar yihiin waxaa ka mid a buu yidhi dee dadkaas ahlubidca laga hadlaayo inay yihiin niman muuqda oo dadka ka soo haray la dagaalamaya waxaa kaloo calaamooyinkooda ka mid a in ahlu sunnada ay dhibaateeyaan laakiin kuwa mubtadacada ahee iska qarsoon iyagu ma gaaraan in lagu tilmaamo in maarata cudurkaas kalabka ahi uu dhex xulaayo oo meel kasta maarata ka gelaayo kuwaas marka waa ka duwan yihiin marka laba macnaa marka laga soo qaaday xadiiskii mucaawiya in mubtadacadii o dhan laga wado iyo in laga wado maaragtay qaar ka mid ah meeshan rasuulku sal ly slam uu yidhi kulluhaa fi naari firqooyinka dhammaantood naarti bay gelayaan oo naarti baa loogu goodiyey ilaa mid keliya moogiye macnaheedu ma aha in firqooyinkaasi ay gaala yihiin oo qaara maaragtay gaalnimo ku sheega marka maxay marka naarti ku muteen yacni islaamkii isan wada qabsanin maadaama ay bidco keeneen diinkoodii bay kala geeyeen ummadda laga hadlayo waa ummadda ijaabada ee diinka soo gashay laakiin firqooyinka gaalada ahi yacni saddex iyo toddobaatanka firqo waa ka baxsan yihiin bannaankii ka joogaan caalimkii weynaa ee a'immada sunnada ka mid ahaa ee cabdulaahi binu mubaarak la dhihi jiray markuu mubtadicadii uu sheegay afar qoluu sheegay laakiin jahmiyadii ma sheegin markaasaa waxaa la yidhi war jahmiyadiina markaasuu wuxuu yidhi innahaa leysat min hadi lumma jahmiyadu ummaddan islaamka ayagu ka mid maaha waa ka baxsan yihiin meel xumu marka ayba la sii gaartay oo wuxuu ku leeyahay aniga warka yahuudda iyo nasaarada iyo firqooyinkaas kale waan sheegi karaa oo waaba wax lasoo guurin karo laakiinse maba awooduu ku leeyahay jahmiyadu waxay ku hadlayso inaan sheego maba awooduu leeyahay wadaadka kitaabka sharxa wuxuu leeyahay waxaan ugu waajiba inaan ka digtoonaano inaan qaadanno wax diinkan ka soo haray diinkii waa inaan raacnaa diinteennii suubanayd waa inaan ku dhegnaa sida alla uu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu idkhuluu fi silmi kaafa dadka mu'miniinta ahow islaamkii gala isagoo dhammaystiran islaamku oo qaarna ha qaadanina qaarna ha ka tegnina ee kulligiis wada qaata oo wixii caqiidaana caqiideeya wixii lagu camalfalaana maarata ku camalfala wixii la rumaynaayana rumeeya wuxuu leey wadaadka kitaabka sharxay xadiidkan qofka taalib cilmiga ah waa uu u baahan yahay si uu ahlubidaca uga hortago xaqin uu u caddeeyo nimankan khuraafiyiinta oo qubuuraha caabuda gaar ahaan iyo ahlubidaca guud ahaan haddii aad ku tiraahdo rasuulku sala allahu alay slam waxa adunku hadda aad ku taagan tihiin oo ah in qubooyin qubuurtii laga dul dhiso oo la weyneeyo oo dadkii dhintay maaragtay shafeeco la weydiisto oo la ictiqaadiyo iyaga oo yacni laga ictiqaadiyo inay si maaragtay haybi ah wax u hantaanoo aysan dadka caadigaa la mid ahayn oo dad dhintay wax la weydiisanayo waxay ku leeyihin marka haddaad saas tiraahdo maya bay ku leeyihiin oo rasuulku sala allahu alay wasalama qubuurta ma dhisi jirin mana weynayn jirin dad dhintana wax ma weydiisan jirin sidoo kale nimankii qadariyada ahaa ee qadarka inkiraayay iyo kuwii jabriyada ahaa ee qadarka sugiddiisa ku talax tegay iyaguna ooba leh maaragtay baniaadanku awoodba ilaahay maaragtay ma siino geedahaas dabayshu ruxaysoo kale waaye ay ku leeyihiin laamahaas dabayshu ruxaysoo kale waaye ay ku leeyihiin iyo ahlubidca oo dhan haddaad weydiisa oo tiraahdo rasuulku sala alla alay slam diinkiina miyuu haystay maya bay ku leeyihiin marka xadiidkan waa inaad qabsataa haddii aad sunni aad tahay qofkii mubtadica ahaana weydii su-aasha kadibna waxaad ku tiraahdaa alaa yasacunaa maa wasicahum wixii ku filaaday rasuulka sala allah alay salam iyo saxaabadiisii miyaana nugu filayn annaga alaa nardaa bimaa raduu bihi waanan ku raali noqonaynin wixii iyagu ku raali noqdeen alaa yakfiina maa kafaahum miyaanu nugu filayn wixii iyaga ku filaaday waxaan kaloo aad raadinaysaan waa maxay marka arrintan waa arrin faa'iido u leh marka dadka in si sax loola doodo oo si wanaagsan loola doodo la doonayo nimanka shiicada firqooyinkoodu wuxuu leeyahy wadaadka kitaabka sharxay hadda firqooyinkaasi ma jiraan buu leeyahay waxaa ka soo haray uun kuwa la yidhaha rawaafid rawaafiduna waa kuwo gulaad ah oo talax tegay waa culammaduna waaba isku khilaafeenba saddex iyo toddobaatanka firqoo la sheegaayo ma ka mid yihiin mase islaamka dhanba waa ka baxsan yihiin wadaadka kitaabka maaragtay ka shaqeeyey yaa wuxuu soo naqlinayaa in ibnu teymiya uu kitaabkiisa asaar ibnu masluul la yidhaahdo kii rasuulka cahay sal slam uu ku radinaaye wuxuu leeyahay koox fuqahadii ka mid a oo ahlu kuufo ka mid a iyo dad meelo kala deganba waxay maaragtay go'aamiyeen oo agtooda ka go'an in la dilaayo qof kasta oo saxaabadii caaya waxay kaloo go'aamiyeen nimanka raafidada la yidhaahdo inay gaala yihiin maxamed ibnu yuusuf alfiryaabi caalimkii weynaa ayaa waxaa la weydiiyey bal ka warran baa la yidhi qofkii abubakar caaya markaasuu wuxuu yidhi qofkaasi waa gaal markaasaa waxaa la yidhi ma lagu dukanaya hadduu dhinto markaasuu wuxuu yidhi maya oo haddaba maxaa lagu samaynaa waaya markuu dhinto aa la weydiiyey laa ilaaha illa hu lahaa ku leeyahy markaasuu wuxuu yidhi gacmihiina ha ku taabanina qora dheer iyo alwaax dheer intaad qaadatiin ku tuura godkiisi ilaa godkiisa uu maarata looga qariyo axmed ibn yuusuf waa laga wariyey warkaas abubakr ibnu hani waa laga wariyey cabdullahi ibn idriis waa laga wariyey xasan ibn xasan waa laga wariyey ilaa uu ka yidhi marka ibnu teymiya kooxo asxaabteenna ka mida buu leeyahay oo xanaabiradii ka mid a waxay caddeeyeen oo ay tasriixiyeen in khawaarijtu kuwooda aaminsan weliba in cali iyo cuthmaan laga beri noqdo ay gaala yihiin sidoo kale waxay caddeeyeen culamadaas xanaabirada qaar ka midu in nimankan raafidada ah ee ictiqaadsan in dhammaan saxaabadii o dhan la caayo ee saxaabadii gaalnimo ku xukmiyey iyo faasiqnimo oo caaya inay iyaguna gaala yihiin iyo culamadaas xanaabiradu iyaguna ay maaragtay qabaan buu leeyahy wuu ka soo naqlinaya wadaadka marka kitaabka sharxay maadaama uu isweydiiyu yidhi nimankaa rawaafidda la yidhaahdo saddex iyo toddobaatankaa firqo ma ka mid yihiin oo haddaba umuta ijaabo miyaa la leeyahay mise islaamkuba waa ka baxsan yihiin wuxuu ku jawaabay wuxuu ku leeyahay sida muuqataahi waxay tahay in qofkii ictiqaadsan raafidadu waxa ay ictiqaadsan tahay oo ah saxaabadii oo la caayo sidoo kale la ictiqaadiyo in saxaabadii ay dhumeen wax yar ma ogiye sidoo kale ictiqaadsan allah waxaan ahayn in wax la weydiisan karo suufiyadan dhunsan moog tahay iyagu waa raafidadaasi wax badan ku raaceen waxaa ka mid a qubuurahaas la caabudaay iyo yani awliyaas la tuugaayo iyo raafidadaa laga soo qaatay iyo caqiidooyinkaas kaleo maarata faasidkaa qofkii ictiqaadsan qofkaasi firqooyinkii la sheegay waa uu ka baxsan yahay buu leeyahay oo saddex toddobaatanka sooba geli maayaan oo qofkaasi islaamku waa uu ka baxsan yahay buu leeyahay laakiinse annagu qof gaara ma xukumayno malihin hebel oo wasfigaas guud lagu arkay yaa gaara malihin laakiinse kooxdii yaa guud ahaan loo tagfiirinayaa laakiin mucayanku isagu wuxuu u baahan yahay wax la yidhaahdo yacni in shuruuddii ku soo furtay oo laga wada helo shuruuddii qofku uu ku gaaloobi lahaa mawaanicdii gaalnimada ka celin laheedna laga waayo taasaa u shardiya marka annagu wuxuu leeyahay mucayan kama hadlayno hadda ee si guud yaa macnaha nimankaas raafidada ah aanu leenahay waa gaaro yacni firqa ahaan laakiin afraad ahaan ka hadli mayna buu leeyahay marka allah nagu dilo islaamka iyo sunnada bidcadana allah naga ilaaliyo ummadda kii dhunsanna allah noo soo hanuuniyo wabillahi towfiiq